Guddoomiyaha mu'aasasada Al-Ummah Sheekh Cabdirashiid Weli iyo qaar ka mid ah culimada magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan iibka dhul loogu talagalay dhismaha masjidka Laba Suul masjidka ayaa la rajeynayaa in laga dhiso xaafadda farjano gaar ahaan aagga laba suul kaas oo ay culimmadu sheegeen in dadka xaafaddu u baahan yihiin masjid ay ku cibaadaystaan sheekh cabdirashiid weli oo haddaba warbaahinta la hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan mashruucan khayriga ah isaga oo tilmaamay in dhismaha masjidka uu yahay sadaqo jaariyad ah oo ajir waxaan joognaa magaalada kismaayo xaafadda farjanno weliba qaybta siinaay jidka soddonka ayaan taagannahay masaajidku wuxuu ku dhow yahay gurigii hore ee laba suul marka culimmadu waxay u garteen in ku magacaabaan oy ku tilmaamaan laba suul inuu yahay meesha marka waa masjid laba suul bay ay magaca ugu dareen macnaha goobta uu ku yaallana weeyo sida ay culimmadu u warbixiyeen masaajidku uu yaryahay xaafadduna waa weyn tahay marka dadka muslimiinta wax loogu baaqi in loo gado booska ka dambeeya waxaa lagu qiimeeyey shan iyo labaatan kun booska shan iyo labaatan kun booskuna waa labaatan labaatan waa afar boqol oo mitir haddii la qaybiyo labada mitir ee qabrigaaba ah haddii aad ku xisaabtanto labada mitir boqol labaatan iyo shan doolar bay noqonaysaa lixdan iyo laba doolar iyo bar buu mitirkii noqon hayaa marka nin walba dee wax weynba ma aha haddii booskaasi gaditaankiisu wax weyn ma aha haddii la helo intaaseeda ku dhammaan oo qof walbaba uu yidhaahdo mitiraadkii uu qabriga ka geli lahaa labada mitir ahaa uu ka iibsado masaajidka oo ku darsado wax weyn baa macnaha meel u yaallaa marka insha allahu tacaala dadka muslimiinta ahna dee khayrkaasi waa un in loo sheego oo la tusiyo bay leeyihiin oo muslimku khayr kama dhergo marka masaajidkaasi wuxuu u baahan yahay caawin iyo in la dhiso iyo in loo gado weliba booskaa ka dambeeya waa fursad si lagu ballaabin lahaa ee loo weynayn lahaa ee dadka muslimiinta ahna markay ku tukanahayaan ayna kulayl iyo culays ayna u dareeneen waa in aan macnaha aan ka qayb qaadanno biidnillahi tacaala qofkii waalidkii wax u bixinhaya oo hooyadii aabihii ama isaguba baxsanhaya marka insha allahu tacaala waa fursad furan maanta dadbaan nool nahay oo lahubaa ninku qofku inuu wax baxsan karo rag iyo dumarba dadka muslimiinta caamatan si gaarana dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ee garanhaya luuqadaanada waxaan oga faa'iideynaynaa in macnaha ay ka faa'iidaystaan